أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay oon ku dhex jirnay tafsiiru suurati اlaxqaaf waxaa noo soo dembeeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala labadii qolo kii alla xaqiisa gartay waalidkii xaqoodiina gartay ayuu rabbi wuxuu noo tilmaamay tilmaamihiisa iyo inuu rabbi abaal marinayo ulaa'ika aladiina nataqabalu canhum axsana maa camiluu wanatajaawazu can sayi'aatihim fi asxaabi aljanna qolo kale ayaa haddana la tilmaamay oo rabbina ku gaaloobay oo bacfigii iyo aakhiradii inkiray waalidkoodiina ku caasiyey oo caaq waalidkiina ku noqday marka qoladaasaan marka soo haynay wuxuu alla leeyahay kuwa abaalmarintoodu rabbi ka warramaya qaala tacaala allah wuxuu yidhi ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan xaqa uu waajibay calayhim iyaga korkooda uu ku waajibay uu ku dhaboobay alqowlu qowlkii uu ku waajibay iyaga dushooda qowlkaasna de waa qowlkii alle ee in la cadaabo oo cadaabka ay galaan ah fii umamin maca umamin ummado macooda xaal ay yihiin ummadaha oo qad khalad ay tagtay min qablihim iyaga hortood ay tageen min aljinni jinniga xaalay ka mid yihiin iyo walinsi insiga xaalay yihiin innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen khaasiriina kuwa khasaaray bay ahaayeen aayaddan marka waxay tusaysaa qolada laga waramayo ama qofka insaanka laga waramayo cabdiraxmaan bnu abi bakrin inuunan ahayn waayo siyaaqa aayaddan waxay tilmaamaysaa qof kalimatulcadaab inuu naarta galo uu ku waaro ay u waajibtay waaye cabdiraxmaanna waa islaamay islaamnimadiisiina waa wanaagsanaatay saxaabi jaliil abuuna ahaa marka ulaa-ika aladiina xaqa calayhim lqowlu isagoo kale ma qabanayso ee qof waxay qabanaysaa khaatimadii ka hallowday oo isagu marka gaalnimadii ku dhintay ayay qabanaysaa marka aayaddan waa aayadda loo cuskado ama qariino waxay u tahay sababu nusuulka waladii qaala liwaalidayhi cabdiraxmaan bnu abi bakrin inuunan ahayn waayo isaga muttafaq waxaa lagu yahay inuu islaamay saxaabi jaliilana uu ahaa ayb marka alla wuxuu leeyahay ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii waaye xaqa uu waajibay calayhim iyaga korkooda alqowlu qowlkii uu ku waajibay qowlkaasina waa maxay jahanamo in laga buuxiyo fii umamin maca umamin ummado dhexdooda xaal ay yihiin ama macooda xaal ay yihiin ummadaha oo qad khalad tageen min qablihim iyaga hortood tageen min aljinni jinniga kuwaasoo jinniga xaal ay ka mid yihiin walinsi insiga xaal ay ka mid yihiin ummado iyaga ka hormaray bay naarta la gelayaan innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen khaasiriina kuwa khasaaray bay ahaayeen oo khasaarada dhabtaa kuwa dhex jooga iyagay ahaayeen walikullin mid kasto walikullintan marka laba tafsiir baa ku jirto in welikullinta loo celiyo kii fiicnaa ee alla uu yidhi wawasayna alinsaana biwaalidayhi ixsaanan xamalathu ummuhu kurhan oo wadacathu kurhan ilaa aakhiri laaya kii lagu ammaanay oo waalidka xaqiisii gutay oo rabbi awsicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya wa calaa waalidaya wa an acmala saalixan tardaahu kii yidhi iyo midkan waladii qaala liwaalidayhi uffin lakumaa labadaba marka waa soo gelayaan tafsiir waa sidaas oo marka walikullin mid kastaa kii xumaa iyo midkii fiicnaa darajaatun buu leeyahay oo darajaad baa u sugnaaday mimaa kii xaggiisa uga sugnaaday camiluu ay sameeyeen haddii marka sidaa loo macneeyo darajaad nin naar galay darajo xaggay u taallaa ee jannada darajaad waaye naartuna waa darakaad darajaadkii iyo darakaadkii ayaa taqliib ahaan darajaadkii baa la qallibay oo la xoog siiyey ee darajaadkii iyo darakaadkii labadaba hadda meeshan waa iskula jiraan waa sida loo yiraahdo qoraxda iyo bisha marka laga alqamarayn maqribka iyo cishihii alcishaa-ayn ayaa la leeyahay abubakar iyo cumar maalan alcumarayn oo kalea la leeyahay marka laba shay oo mid inta lagu magacaabo kan kale taqliib ahaan loogu magacaabo usluubku saas oo noqonaa markaas marka weli kullin mid kastaa kii xumaa iyo kii fiicnaa darajaatun baa u sugnaatay oo uu leeyahay darajaadkii ahlu jannada unbaa laga soo qaaday darajaadkii marka darakaadkii naartana waa ku jiraan meesha tafsiirka labaad waxa uu leeyahay bimacna ibnu cabaas baana ku tegay tafsiirkan labaade walikullin mid kastoo mu'miniinta ka mid ah muminiin bis waay darajaatun ayaa u sugnaaday darajaad buu leeyahay mimaa kii xaggiisa ayuu darajaad ay uga sugnaatay camiluu ay ay shaqaysteen ama min ajli maa camiluu camalkooda dartii meeshaas marka tafsiirka ibnu cabaas haddii la qabto oo mu'miniinta keliya lagu macneeyo macnuhu marka ibnu cabaas wuxuu yidhi yuriidu man sabaqa ila alislaami qofkii islaamka ku hormaray fa huwa afdalu isagaa fadli badan minman ka fadli badan takhallafa canhu kadib maray walow saacatanba ha ahaato marka labada qof ee mu'miniinta kii islaamka ku horreeyey ayaa fadli badan ka gadaal kasoo islaamay ka fiican oo ka fadli badan macnuhu marka walikullin darajaatun mid walbana kii gadaal kasoo islaamay iyo kii hore u islaamayba camalkooday darajo ku leeyihiin mid walbo laakiin isku darajo ma noqonayaan walikullin mid kasta waxaa u sugnaaday darajaatun darajaad baa u sugnaaday ee uu leeyahay mimaa min ajli maa kii dartii ayaa darajaad ay ugu sugnaatay camiluu ay sameeyeen ay shaqeeyeen waliyuwafiyahum muxuu alla dadka u kala fadilayaa sidaabuu rabbi yeelay waliyuwafiya inuu oofiyo hum iyaga uu u oofiyo acmaalahum acmaashoodii uu u oofiyo oo u dhammaystiro yaa aakhiro darajaad loo kala siinayaa wahum iyaga walxaal hum iyaga oo laa yudlamuuna aan la dulminaynin wayowma yucradu aladiina kafaruu cala annaari adhabtum طayibaatikum fi xayaatikum اddunyaa wadkur xus yowma maalin xus yucradu la bandhigaayo aladiina kuwii kafaruu kufriyey cala annaari naarta korkeeda loo bandhigaayo yuqaalu lahum waxaa la dhahayaa adhabtum waad tegsiiseen dayibaatikum waxyaabihiinnii macmacaanaa ee wanwanaagsanaa waad tegsiiseenoo waa laysateenoo waa dhammaysateen fii xayaatikum noloshiina dhexdeedaad ku tegsiiseen addunyaa ee dhoweyd wastamtactum waad raaxaysateen bihaa adduunyadiinnii baad ku raaxaysateen ama dayibaadkii baad ku raaxaysateen falyowma maanta tujsowna waa la idin abaalmarinayaa cadaaba alhuuni dulliga cadaabkiisa ayaa la idinku abaalmarinayaa bimaa kuntum bisababi kownikum ahaanshada aada ahaateen darteed tastakbiruuna inaad santaagaysaan oo cibaadada rabbi aad ka santaagayseen fil ardi dhulka korkiisa bigayri alxaqi xaq la-aan aada u kibrayseen wa bimaa kuntum wa bikownikum iyo ahaanshadiinna tafsuquuna daacada rabbi inaad ka baxayseen wayowma yucradu aladiina kafaruu cardigan saddex tafsiir meelahaasaa ku jirto tafsiir in laga wado mubaasharada in laga wado oo marka macnuhu uu yahay wayowma yucradu aladiina kafaruu cala annaari naartaa loo bandhigaa macnaha waa la gelinaa naarta waay waana lagu cadaabayaa naartii bay la baashirayaan toos ayay naartii u qaabilayaan ayb ay yubaashiruuna xarahaa naartii kulaylkeeda ayay toos ula baashirayaan wadalika ka qowli lcarabi ay dhahayso carabta oo kale waay caradahum cala sayf caradahum cala asayfi idaa qatalahum bihi hadduu qofka seef wax ku dilo ayaa waxaa la leeyahay fulaanun carada caradahum cala sayf qoladaabuu markaa seeftii ayuu ku dilay waay waa u bandhigay macnaheeda waa u dhoweeyey ma laga wado bal waa waa kula baashiray tafsiirkaas marka usluub carabi ah waaye in aayadda laga wadana waa dhici kartaayo macnuhu markaa wuxuu noqonayaa marka ay gaaladu naarta galaan waayo marka macnaha bandhigu waa gelitaan macnaha labaad waxa uu yahay wayowma yucradu aladiina kafaruu soo usoo dhoweyn marka maalinka gaalada cadaabka loo bandhigayo ee macnaha loo soo dhoweynayo waay shayga adiga marka lagu soo bandhigayo agtaadaa lasoo dhigay waay nacam hadda marka mubaasharadii ma aha waa intaynan weli gelin macnahana aayadda waa ku suuragal waxaana u marqaati kacaya macnahaas qowluhu tacaala fii suurati اlkahfi aan kusoo marnay wara'a almujrimuuna annaara fadannuu anahum muwaaqicuuha kuwii mujrimiinta ahaa naartii bay marka ayay arkeen ayay arkeen waxay yaqiiniyeen inay geli doonaan waa arkeen marka weli looma ma aynan gelin macnahaas labaadna marka aayadda waa lagu macneeyey ayb macnaha saddexaad waxaa la yidhi fi lkalaami qalbun taqliib ayaa ku jira oo qalbi ayaa jira oo waxay ahayd wayowma ibnu cabaas baana laga wariyey tafsiirkaas saddexaad wayowma yucradu nnaaru cala aladiina kafaruu ba ayay ahayd asalka marka marka naartii lasoo bandhigayo oo gaaladii loo soo bandhigayo saasuu noqonaya marka macnaha qalbigaana marka ibnu cabaas ayaa ku macneeyey min baabi caradtu naaqata cala alxawdi ay caradtu alxawda cala anaaqati balaaqiyiinta marka waa diidayaan qalbiga noocaan ayagu qalbiga waxay ogol yihiin keliya tashbiiha baabkiisay ku ogol yihiin oo waxay yidhaahdaan mushabaha mushabahu bihigii in loo bedelo mushabahu bihigii in loo gediyo mushabihi taqliibka noocaas oo kale ayay iyagu banaynayaan qalbu lmushabahi mushabahan bihi wlmushabahi bihi mushabahan in laga dhiga linuktatin weliba waa inay nukta iyo qariina ay jirtaa bayaanka marka tashbiiha baabkiisu sidaasay dhahaan laakiin usluub carabi ah waa wax diidaya male qur-aankuna tusaalooyin badan oo noocaas oo kale waa ku jiraan sheekh maxamed alamin shanqiidi adwaa-ul bayaanka amhilooyin ayuu bixinayaa saddexdaas baa ku jirta marka tafsiir wadkur xus yowma maalin yucradu la bandhigayo aladiina kuwii kafaruu kufriyey amaba la gelinayo cala naari naarta korkeeda loo bandhigayo yuqaalu lahum waxaa la dhahayaa adhabtum waad tegsiiseen dayibaatikum waxyaabihiinnii macmacaanah ee wanaagsanaa fii xayaatikum noloshiina dhexdeeda ayaad ku tagsiiseen addunyaa ee dhoweyd wixii aad macmacaan iyo raaxaysi waa idiin soo dhammaaday adduunyadaad ku qaadateen wastamtactum bihaa waad ku raaxaysateen aayaddan marka axaadiidta zuhdiga iyo ayaa aada loogu sheegaa dhexdeeda nebigu inuu marka xaalkiisa guryihiisa saddex bil inaan dab laga shidi jirin inuu ku seexo jiray caw darin caw iyo ka samaysan oo markuu dhinaca dhigo calaamadihii ay kasoo baxayeen cawda waxyaabahaas faraha badan baa axaadiidta ahlu sufadii iyo iyo halkan looga waramaa ayb aayadda marka macnaheeduma waxay noqonaysaa mu'miniinta laftooda hadday adduunyadoodii ku raaxaystaan oo adduunyo fiican helaan qiyaamihii marka ma ka go-naanaysaa marka maka ma laga goynayaa maya aayadda wayowma yucradu aladiina kafaruu gaalada waa wax laga hadlaya amaa mu'miniintii iyaga dayibaadkii ilaahay u xalaaleeyey hadday helaan ama mankuuxaad ama malbuusaad wax la labisto haween la guursado dhar markaa wax la cuno wax la cabo masaakin meel la dego waxyaabahaas oo dhan yacni mu'miniinta mar walbaa hadday adduunyadii ku qaataanna aakhiradii ajarkoodii laga tegsiin maayo qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadihi waayibaati min alrisq qul hiya liladiina aamanuu fi lxayaati اddunyaa khaalisa adduunyadaba marka ayagaa ayagaa leh oo gaaladu waxay ku tahay uun waxuunan isagu lahayn oo layska siiyey adduunyadii saasay ku tahay qiyaamuhuna khaalisatan ay lahum yowma alqiyaamati iyagay gaar u noqonaysaa maalinta qiyaamahana ayb marka muuminkii kuma jiro aayaddan markii lagu akriyo aayaddan lagu macneeyo ayb wastamtactum marka laakiin de saxaabada cumar iyo cabdiraxmaan bnu cawf iyo waxaa laga hayaa inay aayaddan akrin jireen iyaga marka calaa sabiili lkhawf cabsi arma adduunyadu intay idinku badata aada waxweysaan iyo dadaalay sidaa u dhihi jireen laakiin aayadda macnaheedu waxa uu tilmaantaan dadka ay ku socoto waa gaaladii wastamtactum waad raaxaysateen bihaa dayibaadkiinni baad kusoo raaxaysateen ama adduunyadii falyowma maanta tujzowna waa la abaalmarinayaa cadaaba waa laydin abaalmarinayaa cadaabalhuuni ayaa laydinku abaalmarinayaa dulliga cadaabkiisa bimaa kuntum bikownikum ahaanshada aada ahaateen darteed tastakbiruuna fi lardi dhulka korkiisa inaad ku santaagaysaan bigayri lxaqi xaq la-aan oo cibaadada rabbi aad ka kibraysaan iyo wabimaa kuntum wabikownikum ahaanshadiina tafsuquuna daacada rabbi aad ka baxayseen wdkur akhaa caadin id andara qowmahu bilaxqaafi waqad khalat innuduru min bayni yadayhi wa min khalfih wadkur xus akhaa caadin reer caad walaalkoodii xus waa nabiyullaahi huud wa ilaa caadin akhaahum huudan ayaa fasiraysa id waqti andara uu digay qowmahu qowmkiisii uu u digay bilaxqaafi bacaadkii uu ugu digay meeshii bacadka ahayd ee bacaadka ahayd alaxqaaf waa jamcu xaqafin wa huwa ramlu lmucwaj waa bacaadka markaa yacnii qalqallooco ayb waqiila alaxqaafu rimaal bacaadka sidiisaba na waa la yidhaahdaa marka waxaa la yidhaahdaa marka qiila waxaa la yidhi rimaalu bilaadi shixir shixir yeman dhulkaas bacaadkiisa iyo axqaaf meeshaasaa loo jeedaa waana qowlu qataada ibnu cabaas isaga saas oo kale waxaa laga wariyey macnahaas oo kale ayb daka da rimaasha xadram yeman ee xadramuudna waa la wariyey iyadana in marka meeshaas uu ugu digay dadkiisii ayb wadkur xus akhaa caadin reer caad walaalkoodii xusuuso ama xus oo ka sheekay qisadiisa id waqti andara uu u digay qowmahu qowmkiisii bilaxqaafi uu ugu digay meesha bacaadka ah oo ardulyaman meeshaasay deganaayeen waqad khalad walxaal iyadoo qad khalad ay tagtayna annuduru kuwa digaya ay tageen min beyni yadayhi isaga hortiisa wa min khalfihi iyo isaga gadaashiisa oo kuwaa ka dambeeyey waqti ahaanna markaa isaga ku waqti ahaa ayb laakiin ka dambeeyo digniintii iyo uga dambeeyey risaaladii ayb anlaa tacbuduu digniintiisu say ahaydna ay laa tacbuduu ha caabudinina ila allaha allah maahay wax kale ha caabudinina inii aniga akhaafu waan cabsanayaa calaykum idinka korkiina cadaaba yowmin maalin cadaabkeedaan idinkaga cabsanayaa maalinka oo cadiimin aada u weynin badan laba shay buu digniintiisii ku kooban ayaa lagu koobay inuu towxiid amro iyo inuu cadaab uga cabsado ayb qaaluu waxay yidhaahdeen marka qowmkiisii aji'tanaa miyaad noola timid istifhaamu taqriir waaye wa tawbiikh wa tacjiiz isagii bay cajzi gelinayaan waa haydaaraynayaan waa istifhaam taqriiri oo sidaasaad samaysayba waaye adiga qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa miyaad noola timid waaba noola timide io ka wadan lita'fikanaa inaad naga leexiso can aalihatinaa ilaahyaalkeenna macbuudyaalkeennii inaan caabudno ay can cibaadati aalihatinaa ilaahyadeenna cibaadadooda inaad naga sarfisood naga leexiso naga iisho miyaad noogu timid fa'tinaa noola kaalay bimaa waxa tacidunaa aada noo yaboohaysid in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheegayo haddaad ka mid tahay in kunta saadiqan min asaadiqiina ken cadaabkii la imow waa kaasaan ayb suuratu yahuud iyaan kusoo marnay oo qaaluu yahuudu maa ji'tanaa bibayinatin wamaa naxnu bitaarikii aalihatina can qowlika wamaa naxnu laka bimu'miniin waatay soo yidhaahdeen ayb sidaas marka oo kale ayaa marka aayadahanna ay tahay qaaluu aji'tanaa linacbud allaha waxdahu wanadara maa kana yacbudu aabaa'unaana suuratu lcaraafay ahayd ayb aayaddanna marka taabay la mid tahay waxay leeyihiin ma waxaad u timid inaad naga leexisid saad nooga leexisid can aalihatina can cibaadati aalihatina ilaahyaalkeenni cibaadadoodii fa-tinaa noola kaalay bimaa tacidunaa waxa aada noo yaboohoysid in kunta haddaa tahay min asaadiqiina tacjiiz waayo marka carkeen waay waxa aada hayso soo daa qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi huud inamaa wax kale maahne alcilmu cilmiga ogaalka waqtiga cadaabka la ogaado cind allaahi ilaahay agtiisa u ahaaday wa ubaliqu waan gaargaarsiinayaa kum idinkaan idinsoo gaargaarsiinayaa maa wixii ursiltu la ila soo diray bihi maagaba idinka inaan idin idinsoo gaarsiiyo walaakinii laakiinse aniga araakum waan idin arkayaa qowman qolo inaad tihiin baan idinku ogaanayaa tajhaluuna oo ka jaahil noqonaya cadamada alle weynaanta alle iyo waxaa la idinla rabo oo cadaab ah oo waxaan aada ku jirtaan ay dhalayso ayaad ka jaahil tihiin saasaan aanu idinku ogahay oon yani idinku ogaanayaa idinka ayb nabigiina marka wuxuu ku jawaabay laba shay waqtiga cadaabka aniga shaqadeyda maaha ilaahay baa og waqti uu imaanayo laakiin aniga hawshii la ii diray maka dhexbaxayo inaan idinka idiin digo mar walbana nebiyada ilaahay sidaasay ahaayeen dad marka yacni waxaynan ahayn sheegto waxaysan awoodin isku kallifo ma aynan ahayn ambiyada alleh walidaalika suurada suuratu huudna waa kusoo marnay nebiyullaahi nuux marka uu lahaa yacnii markay yidhaahdeen waa kii yidhi inamaa yaatiikum bihi llaahu in shaaa wamaa antum bimucjiziin cadaabkan ilaahay baa hadduu doono idiin keeni karo idinkana ilaahay ma cajzi gelin kartaan ayb marka qeybna ma sheeganaynin wax ogaal kalena ma aynan sheeganaynin ayb qaala wuxuu yidhi inamaa wax kale ma ahna alcilmu ogaal cadaabka waqtigiisa la ogaado uu imaanayo cind allahi ilaahay agtiisa u ahaaday kaas aniga agteyda ma aha cilmulgeyb marka ma sheeganayo aniga waxaanan ahayn idiin sheegan maayo ayb haddaad aragto marka qof iska gebgeb badan oo adduunkan soo duminaya iyo qofkaan fiiriyo waa baaba-aya waa halaagsamayaa iyo aniga dhulka inaan gediyo waxba ilama ahan iyo gebgebtaas qof wado iyo ambiyada ilaahay isku meel maku socdaan ma isku meel kuma socdaan qul laa aqulu lakum cindii khaza'in اllahi walaa aclamu اlgayba walaa aqulu inii malak walaa aqulu liladiina tasdarii acyunukum lan yu'tiyahum اllahu khayraa suuratu huud saasu alla yidhi ayb intaba ma una khasaa-intaan haystaa idinma dhahaayo qeybkaan ogahay idin dhihi maayo malagaan ahay idin dhihi maayo anuu bashar idinka idinka midaan ahay risaaladaas baa la igu addoonsaday oo allana uu igu sharfay risaaladan joogaa marka kama weyne intaan ayb wa ubaliqukum waan idinsoo gaargaarsiinayaa maa wixii baan idin gaarsiinayaa ursiltu bihi la ila soo diray walaakinii laakiinse anigu araakum waxaan idinku ogaanayaa qowman qolo inaad tihiin baan idiin arkayaa tajhaluuna oo yani ka jaahil ah cadamat allahi ilaahay cadamadiisa iyo wamaa yuraadu bikum min alcadaab iyo cadaabka la idinla rabo oo yani haddaad sidan kusii socotaan araakumta marka yani bimacnaa waxaan idiin malaynayaa inay iska tahay ama araakum ru'yadii cilmiga ahayd ee araa bimacnaa aclamu laga dhigo laba mafcuul marka ay qaadato kan koowaadna kum uu yahay ka kalena qowmanta ay tahay tajhaluunadana jumladaasna qowmantaa laga sifeynaya qolada oo marka cadamada allaba ka jaahila inaad tihiinaan idinku ogahay falamaa ra-owhu caaridan mustaqbila awdiyatihim cadaabkii waa yimid marka falamaa markii ra-ow ay arkeen hu daruurtii damiirkaa marka daruurta in laysaga celiyo ee daruur maa lasoo sheegay lamaba sheegin ma la sheegin laakiin siyaaqa waxaa laga fahmaa caaridanta dambe falamaa ra-owhu caaridantaa laga fahmay min baabi xataa tawaarat bilxijaab oo kale damiirkaa qoraxdaa loo celiyay qoraxna lama sheegin way badan tahay marka iyadoo kale sidaas marka damiirka waa loo celiyey mufasiriintuna waa u badan yihiin kaas waxaa kaloo la yidhi damiirka waxaa loo celinayaa maada fa'tinaa bimaa tacidunaa maadii marka muxuu noqonayaa falamaa markii ra-ow ay arkeen hu shaygii loo yaboohayey wixii loo yaboohayey oo ay la imaada dhaheen markii ay arkeen caaridan xaal uu yahay daruur isagoo ah nacam isagoo daruur ah markay arkeen daruurta oo mustaqbila awdiyatihim waadiyaalkooda iyo togagooda iyo dooxooyinkooda kusoo jeedo oo mid soo qaabilaysa ah markay arkeen qaaluu waxay yidhaahdeen haadaakani caaridun daruur waaye daruurta oo mumdirunaa noo roobeynaysa innaga bal ee huwa isagu daruurka iyo saxaabku loo soo diray maa shay weeyaan istacjaltum aada degdegsateen bihi maagaba riixun hiya iyadu riixun dabayl waayo dabaysha oo fiihaa dhexdeeda cadaabun uu yahay cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo tudamiru dabaysha oo tudamiru baabi'inayso kula shayin shay dhammaantiis baabi'inayso biamri rabbihaa rabbigeed amarkiisana ku baabi'inayso fa asbaxuu waxay ahaadeen oy soo waabariisteen laa yuraa iyadoon la arkaynin ilaa masaakinuhum degmooyinkoodii maalihii ay deganaayeen uun ma ahani kadalika sidaadaas oo kale najzi u abaalmarinaynaa alqowma qolo almujrimiina ee dembaabay mushrikiin ah waxay isku dareen nimankani marka laba shay oo cadaabkii allana in laga aamin noqdo iyo shirki iyo xumaan saacad walbo shirki iyo xumaanay ku dhex jiraan haddana cadaab ilaahay waa ka aamin noqdeen waana calaamad xun oo xasanulbasri wuxuu dhihi jiray ina almunaafiqa jamaca bayna almni waalisaa'ati munaafiqu wuxuu kulansaday oo isku darsaday inuu cadaabkii ka aamin noqdo iyo xumaan falid muminkina muminkana wa ina almu'mina jamaca bayna alixsaani waalkhowf mu'minkiina ixsaan wanaag ayuu samaynayaa waana isu baqaa khowfku marka waa wax nalagu addoonsaday oo cabsi allah inay nagu jirto mar walba waa nalaga rabaa cabsida iyo rajada labadaba inay isla egyihiin marka qofka uu caafimaadka qabo ordaayo cabsidiisa iyo rajadiisu inay isla ekaato hal dhinac inuu u bato ma aha haddii marka uu dee markaa sakaraadkii iyo ou galana rajada inuu badiyo ana cinda danni cabdii b waa hadduu isla ekeeyana waa fiican yahay markaa lafteeda meeshaas marka nimankani marka de waxaa weeyaan iyagoo xumaan falkinayo oo haddana cadaabba aysan ku talagelaynin waa khatar qaflo nabigana sala allahu calayhi wasalam oo dadka ugu khayr badnaa ilaahay agtiisana ugu karaamo badnaa iyo maamuus badnaa makhluuqa ayaa wuxuu ahaa markaana idaa ra-aa makhiilatan haddii uu arko daruur cirki oo soo xirxirmay oo roob daruur roobaad marka ay soo xirxiranto caa-isha waxay tidhi kaana idaa ra-aa makhiilatan dakhala wakharaja waaqbala waadbar hadba guriga uu soo gelaya waa baxayaa waa soo jeesanayaa waa sii soconayaa markii nabiga la su-aalayna wuxuu yidhi laa adrii ma garanayo lacallahaa takuunu inay ahaanayso sidii reer caad ay yidhaahdeen falamaa ra-owhu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaaluu hada caaridun mumtirunaa bal huwa ma stacjaltum bih kii laysku halaagayay inuu yahay ma ogi buu dhihi jiray nacam isagoo markaa de wanaagiina wado rasuul ilaahayna asaas u baqi jiray nacam haddii marka qofka uu is yidhaahdo wax yarood samaysaad ku fiican tahay xoogaa aada yacnii cibaadaysataad ku fiican tahay uu is yiraahdo cujbi ou galo cibaadadiina waa ka hallaabaysaa iyo wixii uu ka heli lahaa mar walbaa marka dadkii khayrka badnaa waa cabso jireen darsiga marka laga qaadanayaa waxay tahay nimankaani amnigii iyo cadaab laga aamin noqday galeen ayaa dembi xun haddana ahaa ayb falamaa markii ra-ow ay arkeen falamaa markii ra-ow ay arkeen hu daruurtii ama hu wixii loo yaboohayey caaridan isagoo daruur ah cadaabkii loo yaboohayey oo daruur ah markay arkeen mustaqbila awdiyatihim waadiyaalkooda yacnii kaas oo mustaqbila awdiyatihim waadiyaalkoodii soo qaabilayo isagoo waadiyaalkoodii soo qaabilayo marka balliyadiibaa idiin buuxsamayay isdheheen mustaqbila awdiyatihim hadda awdiyatihim taasi maadaama damiir loo idaafeeyey macrifay noqotay haddana shayga marka macrifo shay a loo sii idaafeeyo macrifou ka kasba jiray marka halkan laakiin hadda wax macrifa ma jirto macrifo ka kasban maayo saas darteed marka idaafada noocan oo kalea hadda iyadu ma keenayso tacriif waayo hadday tacriif keeni lahayd caaridan oo nakiro a lagama sifeeyeen leanna nak yacni nactigu mancuudka wuxuu ku raacaa soo ma aha wuxuu ku raacayaa tankiirka iyo tacriifka waa ku raacaa hadda caaridan oo nakiro ah baa mustaqbila awdiyatihim sifo looga dhigaa maanta naam mustaqbila awdiyatihim baan marka macrifaba ahayn waa iska idaafadii lafdiga oo kale alidaafa lafdiya midii iska ahayd oo kale iska waay naam ayb waxba aan marka laga kasbanaynin qaaluu waxay yidhaahdeen haadaakani caaridun weeyaan qaaluu waxay yidhaahdeen haadaakani caaridun daruur waaye daruurta oo mumdirunaa noo roobeynaya annaka mumdirunaa haddana mar labaad nakira maaha iyada lafteeda inkastoo damiir naal loo idaafeeyey haddana halkan marka idaafadaani tacriif ma keenayso sidaasay marka mufasiriintu yidhaahdaan bal ee huwa isagu maa shay weeyaan istacjaltum huwadana waxay u laabaneen marka daruurtii maa shay weeyaan istacjaltum bihi aada degdegsateen riixun hiya iyadu riixun dabayl waay dabaysha oo fiihaa dhexdeeda cadaabun ou ahaaday cadaabka oo aliimun mulimun xanuujinayo oo cadaab waayo kan dabaysha oo tudamiru baabi-inayso kula shayin shay dhammaantii baabi-inayso biamri rabbihaa kula shayin marka caamun maqsuus waayo caamun maqsuusun weeyaan caamkan hadda kula kulluda oo min alfaadi lcumuum ah shay-in oo nakiro ahoo la idaafeeyey cumuumkii siiqadiisiiyo halkan taallo haddana caamkani waa caamun maqsuus ayb waxaana lagu khaas yeelayaa marka waxaa loo jeedaa iyagii dabayshu waxay halaagtay waa naftoodii iyo maalkoodii ee dabayshaani samadana ma baabi-inin dhulkiina ma baabi-inin dhulku waa jiraa kulla shay-in marka la yihahdo cirkii iyo dhulkii iyo waxaas dhan waa baxayaan oo hadda waa laga khasisayaa takhsiiskaasna hadda marka waxaa keenaya ah culimada qaar ay yidhaahdaan oo laga faa-iideysanayaa biamri rabbi haada dabayshaani waa la diray intii la yidhi halaag waa halaagtay caamkaasi marka kullu caamin bixasabihi un marka naam sidaana waa layska dhihi karaa ayb ama in la yidhaha marka waxay mimaa umirat bitadmiirihi wixii la amray inay baabi-iso ayay dabayshaasu baabi-inaysay tudamiru dabaysha oo tudamiru baabi-inaysay baabi-inayso kula shayin shay dhammaantiis biamri rabbihaa rabbigeed amarkiisa rabbigeed amarkiisa ku baabi-inayso fa asbaxuu waxay ahaadeen laa yuraa inaan la aagay yani waxay waa bariisteen laa yuraa faasbaxuu waxay ahaadeen laa yuraa inaan la arkaynin ilaa masaakinuhum degmadii ay deganaayeen meelihii ay deganaayeen un maahani kadalika sidaadaasaan najzi u abaalmarinaynaa alqowma qolo almujrimiina dembaabay walaqad makannaahum fii maa-in makkannaakum fiih walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqo ahe makkannaa waan makaninay hum iyagii ayaan u suuro gelinay oon awoodsiinay fii maa shay ayaan dhexdiisa aan awoodsiinay oo aan makaninay in makkannaakum maa makkannaakum aanan idin makaninin idinka reer maka haddaad tihiin fiihi kaa dhexdiisa yacnii qolyaha hore waa idinka xoog badnaayeen waay wax ayagu aan u suuro gelinay oo aan makaninay ayaan idinka aanan idin makanininba marka macnuhu waxay tahay ku quus qaata iyaga iyagii saa u xooga badnaa haddii la halaagay idinka oo aan xoog ku dhammayn ma laydin daaha waay iyagoo saa u xoog badnaa baa dabayl lagu halaagay fii suurati fusiladan fii suurati fusiladan kusoo marnay fa amaa caadun waatay ahayd marka fastakbaruu fi lardi waa kii marka lagu halaagay fa arsalnaa calayhim riixan sarsaran fi ayaami naxisaatin linudiiqahum cadaaba alkhizyi fi lxayaati اddunyaa dabayshaa marka in lagu halaagay faamaa caadun fastakbaruu fi lardi dhulkii bay ku kibreen waqaaluu man ashaddu mina quwa waxay yidhaahdeen yaa anaga naga xoog badan oo naga awood badan awalam yarow ana allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhum quwa wakanuu biaayaatina yajxaduun ayb marka fii maa in makanaakum taa intaas meesha ku jirto saddex tafsiir baa ku jirta oo qaar waxay ka dhigayaan shardiya haddii shardiyo laga dhigaana jawaab bay u baahanaysaa taqdiirkuna wuxuu noqonayaa walaqad makannaahum waanu makaninay iyaga fii maa shay baan makaninay in makanaakum haddaan idin makanin lahayn idinka fiihi maa shaygaa dhexdiisa daqaytum wa baqaytum waaba kibri lahaydeenba waxaan iyaga makaninay haddaan idin makanin lahayn idinka inta markaa maxaan ka dhignay shardiya tafsiirka labaadna wuxuu yahy inta in zaa-ida laga dhigo oo waxay yidhaahdaan maada naafiyada hadday in ka daba dhacdo waa tay zaa-ida intu ahaa jirtay naafiyadii baan waxaan haleeshiinaynaa mawsuula oo marka waxaa la leeyahay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah makannaahum waan makaninay iyaga fii maa shay ayaanu makaninay makannaakum fiihi idinka aan idin makaninay intu marka waxaa iska noqonaya markaas zaa-ida ayb tafsiirka saddexaada raajixoo midkii aan ku wadnay hore ugu horeyntii waaye inta in laga dhiga markaa naafiya maada oo markaa mawsuulada ah inta raacdana naafiyay u badan tahay marka nafyigaas baana qur-aanku uu tilmaama waayo nafyigu wuxuu keenayaa waxaan ayaga siinay oo xoog ah idinka idinma siinin waay waana saas maan wamaa balaguu micshaara maa aataynaahum ayb meeshaa marka saddexdaas baa ku jirta marka tanaana xoog badan in naafiya laga dhigo walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqa ee makannaahum waan makaninay oo waxaan u suuro gelinay oon awoodsiinay fii maa kii fi ladii kii dhexdii fii maa shaygii ayaanu makaninay in makkannaakum maa makkannaakum idinka aanaan idin makaninin fiihi dhexdiisa wajacalnaa lahum waxaanu u yeelnay iyaga samcan maqal wa absaaran arag aragyaal waaf-idatan quluub famaa agnaa ma deeqin canhum iyaga xaggooda samcuhum maqalkoodii walaa absaaruhum aragyadoodii walaa af-idatuhum quluubtoodii uma tarin min shayin waxna maynan u deeqin waxba uma tarin ayb ay shay-an famaa agnaa canhum samcuhum walaa absaaruhum walaa af-idatuhum min shayin ay shay-an waxba uma tarin id waqti kaanuu ay ahaayeen yajxaduuna inay diidayaan oo inkirayeen oy dafiraayeen biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa waxaaqa waxaa hareereeyey bihim iyaga maa wixii kaanuu ay ahaayeen yastahzi-uuna bihi inay ku jeesjeesayeen ayb marka caqligii iyo haddii mar kufri iyo juxuud ay galeen caqligii iyo araggii iyo maqalkii ma aynan ku intifaacsanin ayb gaalka marka waxa uu juhuud bixinayo iyo orod uu ku jiro oo maskaxdiisii uu adeegsanayo iyo kulli adduunye un waay wax cadaab markuu yimaado ay wax uga taraysana ma jiraan markaa qofka inuu caqligiisii da xag fiican ku isticmaalaa u fiican walaqad ahlaknaa maa xawlakum min alquraa wasarafna alaayaati lacalahum yarjicuun walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah ahlaknaa waan halaagnay maa ayaan halaagnay xawlakum idinka dhinacyaalkiina ah min alquraa xaal ay yihiin magaalooyinkii iyo degmooyinkii wasarafnaa waan gedgedinay al aayaati aayadihii oo dhinac walbaan wax idinka tusnay lacallahum yarjicuuna say usoo laabtaan ayb falowlaa nasarahum fahallaa nasara ma u gargaaro hum iyaga aladiina kuwii may u gargaaraan ittakhaduu samaystay min duunillaahi alla sukadiisa ay ka dhig ay ka samaysteen qurbaanan kuwa ay markaa u dhowaadaan dhowaanshiyo ay ka samaysteen alla sukadii aalihatan macbuudyaal ay ka dhigteen kuwii ay macbuudyaalka ka yeesheen kuwa ay u dhowaanayaan oo aalihatan macbuudyaalka ay ka yeesheen may wax u taraan may u gargaaraan bal ee dalluu way dhumeen canhum can nusratihim u gargaaridooda ayay ka dhumeenba maba hayaanba wadalika kaagaasina ifkuhum been abuuradkoodii un weeyaan inay ilaahay qeyrkii macbuud ka dhigtaan ay u dhowaadaan waa uun iska been abuuradkoodii iyo wamaa wixii kaanuu ay ahayn yaftaruuna inay been abuuranayeen walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqeeh ahlaknaa waan halaagnay maa ayaan halaagnay kii xawlakum idinka dhinacyadiina ahaa ayaan halaagnay oo min alquraa xaal ay yihiin magaalooyinkii iyo degmooyinkii la deganaa ee idinka idinku xeeran ayaanu halaagnay waa yeman iyo shaam shaamna hadda haddii dhankeeda loo kacana qowmu luud waa tii lagu halaagay quraa saduum meesha saduum la yidhaaha reer thamuud waa tii lagu halaagay xijri dhulkaa shaam markii la marayo loo socdo diyaaru thamuud dhinacan kalena tihaamo iyo xaggeedana ee reer caad waa tii lagu halaagay nacam marka ilaahay wuxuu leeyahay labada dhinacba agagaarihiinii magaalooyinkii jiray waa halaagnay idinka maa laydin dhaafaa way marka wixii iyaga lagu halaagay maad ka baxdaan wasarafnaa waan gedgedinay al aayaati aayadihii baan gedgedinay waciidkii targiib iyo tarhiib ayaan hadba wax idinkugu sheegnay lacallahum yarjicuuna inay bal soo laabtaan siay usoo laabtaan falowlaa nasarahum falowlaa bimacnaa hallaahu fahallaa nasarahum mau u gargaaro mau u hiiliya bal aladiina kuwii may u hiiliyaan ittakhaduu ay ka samaysteen min duunillaahi alla sokadiisa qurbaanan ay ka samaysteen qurbaanan marka waxaa ku bannaan in laga dhigo mafcuul labaad kii koowaad aawo marka aladiina ittakhaduu ay aladiina kuwii ittakhaduuhum ittakhaduuhum ay ka dhigteen waanaa dhowkan caa-idka noqonayo aladiinada u laaban doono caa-idkii marka kuwii ay ka dhigteen qurbaanan ay ka yeesheen kuwa ay u dhawaadaan cibaadaadka ay ugu dhowaadaan qurbaanan marka mafcuul labaad in laga dhigo ayb aalihatanna marka laga bedelo oo la yidhaha aalihatan macbuudyaal ay ka yeesheen sidaa marka abulbaqaa baa uu icraabaya abulbaqaa alcukburi imlaau maamana bihi raxmaan kitaabkiisa abu xayaan iyo keyrkii ayagu waxay leeyihiin sidaasna waa bannaan tahay waxaa kaloo bannaan qurbaanan in xaalo laga dhigo aalihatanna mafcuulkii labaad laga dhigo oo markaa tarkiibku uu noqdo falowlaa nasarahum fahallaa nasarahum may u hiiliyaan aladiina kuwii ittakhaduu ay ka dhigteen hum iyaga ay ka yeesheen min duunillaahi alla sokadiisa qurbaanan xaal ay yani qurbaanan xaal uu yahay yani dhowaanshiyo aalihatan ay ka yeesheen ayb aladiina itakaduuhum kuway ka dhigteen aalihatan ay ka dhigteen qurbaanan xaal ay yihiin markaa kuwa markaa iyaga ugu dhowaanayo waxa ay cibaadadaas cibaadaadka iyo waxyaabahaas ayb markaa qurbaananta in la xaaleeyo aalihatantana mafcuul labaad laga dhigo sidaana waa bannaan tahay bal ee dalluu way dhumeen canhum can nusratihim uhiilintoodii bay ka lumeen wadaalika kaagaas oo inay ka yeeshaan ilaahay sokadii macbuud ay ka dhigtaan ifkuhum weeyaan waa been abuuradkoodii waaye wamaa kaanuu iyo wixii ay ahaayeen yacni yaftaruuna inay been abuuranayeen ayb iyo wa kownuhum yaftaruuna yani been abuura iyo ahaanshadoodii ay ahaayeen inay been abuuranayaan un weeyaan wax kale ma aha oo maxay ku been abuuranayaan inay ilaahye yihiin ayaa been ah ayb waid sarafnaa ilayka nafara min aljini yastamicuuna alqur'aan wadkur xus id waqti sarafnaa aan leexinay ilayka adiga xaggaaga aan usoo leexinay nafaran koox aan usoo leexinay kooxda oo min aljini jinniga ka mid ah yastamicuuna xaal ay dhagaysanayaan alqur'aana qur-aanka iyagoo dhagaysanayo falamaa markii xadaruu ay xaadireen hu ay soo xaadireen marka yacni meeshii nebigu uu qur-aanka ku aqrinayay qaaluu waxay yidhaahdeen ansituu dheg raariciya falamaa markii qudiya la dhammeeyey oo qiraa'adii laga laga faaruq noqdo nebigii uu dhammeeyey wallow way jeesteen ilaa qowmihim qoomkooda intii ka abay u jeesteen mundiriina xaal ay yihiin kuwii digayo iyagoo digayo qaaluu waxay yidhaahdeen yaa qowmanaa qowmkeennow inaa anagu samicnaa waxaanu maqalnay kitaaban kitaab ayaan maqalnay kitaabka oo unsila la dejiyey min bacdi muusaa muuse gadaashii la dejiyey kitaabka oo musadiqan u rumaynayo limaa kii bayna yadayhi hortiisa ahaaday yahdii kitaabka oo yahdii hanuuninayo dadka ku hanuuninayo ila alxaqi xaqa intii ka ah iyo wa ilaa dariiqin jid jidka oo mustaqiimin toosan yaa qowmanaa qowmkeenow ajiibuu ajiiba daaciya allaahi ilaahay daacigiisa ajiiba midka dadka cibaadada alla ugu yeeraya maqla oo warkiisa dhagaysta wa aaminuu rumeeya bihi isaga oo rumeeya yaqfir dhaafee lakum idinka idiin dhaafee alleh min dunuubikum dunuubtiinna wayujirkum idinka badbaadiye min cadaabin cadaab cadaabka oo aliimin xanuujinayo ayb aayadan aayadahaani marka waxay ka waramayaan nabiga sal ll ly slam intii uu maka joogay markay quraysh wax ka maqli waayeen oo uu markaa ay ku madax adeegeen ayuu mar mararka ka mida intuu baxay ayuu markaa yacnii isagoo markaa salaadii subax baa marka saxaabadiina qaar ka mida ay la jiraan ayaa markaa meel dhexe ayuu marka salaadii subax ugu soo gashay salaadiibuu marka saxaabadii uu tujiyey markii qur-aankii ay dhegey jinnigii marka iyaguna markaa ka hor waa isdireen oo waxay yidhaahdeen dhulkii waxbaa miyaa kusoo kordhay ma hanuuna lala doonay intay isqaybiyeen jinni marka jinnu nasiibeyn nasiibeyn meeshaa ka yimid ayaa nebiga isagoo meeshaa naqli layraa qur-aan ku aqrinayo ayay la kulmeen way dhegeysteen marka qur-aankii markay dhegaysteen bay waxay garteen wixii nebiyullaahi muuse la siiyo kale inay tahay marka risaaladii muuseay wax ka yaqaaneen iyaga markaas ee rasuulkana sala allahu calayhi wasalama in jinni uu dhegaysanayo isagu ma ogeyn nebiga sal ll ly slam waa loo waxyooday waa loo sheegay in jinnigu ay dhegaysteen qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafarun min aljinni nebigu waxaa loo waxyooday jinni inuu dhegaystay ee nebigu isaga ma ogeyn marku qiraa'ada akrinayay jin inay dhagaysanayaan iyo in kale ma uunan ogeyn ilaa waxii loogu sheegay qisadaas waaye marka qisada halkan ku jirto wadkur xus waana markii abu daalib dhintay daa'if xaggeeda uu u socday ayaa marka meelaha markaa isagoo markaa meel dhexe maraya ayuu sidaa marka jinniga ula kulmay iyagiibaa marka dhageystay dabadeedna marka sidaabaa dhacay wadkur xus id waqti sarafnaa aan soo leexinay ilayka adiga xaggaaga aan usoo leexinay nafaran koox kooxda oo min aljinni jinniga ka mid ah yastamicuuna xaal ay dhagaysanayaan nakirada haddii la sifeeyo xoogaa waxay usoo dhawaataa macrifay usoo dhawaataa macrifada maadaama hadday macrifo usoo dhawaato jumlada ka dambayso waa laga xaalay karaa ila asal waxay ahayd qaacidadu aljumalu bacda alnakiraati sifaatun wa bacda almacaarifi axwaalun qaacidada naxwiga saasay ahayd halkan marka yastamicuuna waa xaalada waxaa u banaynayo inkastoo hadda macrifo aynan meesha hadda oolin haddana macnuhu mar haddii nafarantii la sifeeyey oo jaariye majruurkii lagu sifeeyey xoogaa macrifay usoo dhawaatay in la xaaleeya marka waa iska jaa-is waa banaan tahay yastamicuuna iyagoo markaa yacnii dhageysanayo alqur'aana qur-aankii ayb ama inaad wax dhan sifo ka wada dhigtana waa heli kartaa wadkur xus id waqti sarafnaa aan leexinay ilayka adiga xaggaagaan usoo leexinay nafaran koox kooxda oo min aljinni jinniga ka mid ah kuwaasoo yastamicuuna dhagaysanayeen alqur'aana qur-aanka falamaa markii xadaruuhu ay xaadireen oo meeshii qur-aankii lagu aqrinayay ay kusoo ay xaadireen qaaluu waxay yidhaahdeen ansituu dheg raariciya ayb dhegaysta falamaa markii qudiya laga faaruq noqday min alqiraa'ati qiraa'adii wallow way jeesteen mundiriina xaal ay yihiin iyagoo digayo ilaa qowmihim qowmkooda xaggoodii bay u jeesteen qaaluu waxay yidhaahdeen yaa qowmanaa qowmkeennow inaa anagu samicnaa waxaan maqalnay kitaaban kitaab ayaan maqalnay kitaabka oo unsila la dejiyey min bacdi muusa muuse ka gadaashiisa kitaabka oo musadiqan u rumaynayo limaa beyna yadayhi hortiisa wixii ahaaday yahdii kitaabka oo yahdii hanuuninaya annaasa dadka ila alxaqi ku hanuuninaya xaqa iyo wa ilaa dariiqin jid mustaqiimin toosan yaa qowmanaa qowmkeennow ajiibuu ajiiba daaciya allaahi ilaahay midka xaggiisa dadka ugu yeerayo wa aaminuu rumeeya bihi daacigaa rumeeya yakfir dhaafee lakum idinka alle min dunuubikum dunuubtiina dhaafee alle wayujirkum idinka koriye min cadaabin cadaab cadaabka oo aliimin xanuujinayo meeshaan marka abuu xaniifa aayaddan wuxuu ka fahmay jinnigu jannada inaynan gelaynin jinniga mu'miniinta ah isaga wuxuu yidhi aakhirada jannada ma gelayaane maxaa yeele aayaddan waxay leedahay buu yidhi yakfir lakum min dunuubikum wayujirkum min cadaabin aliim cadaab unbaa laydinka korinaa baa layidhi wax janno a lama sheegin marka jinniga muuminka wuxuu helayaa buu yidhi dembi dhaaf inaan waxba loo raacanin bis arrintaa iyadana marka say noqonaysaa marka arrintaa qur-aanka ah hadda waxay iyagu xujaysanayaan waa mafhuum oo waxay leeyihiin aayaddan baa waxaa laga fahmay cadaab in laga korinaayo janno inaynan gelaynin waa laga aamusay maskuudkaas bay marka iyaga xujo ka dhiganayaan laakiin mafhuumba maxaa loo aadaa manduuq waxaa jira dalaaladiisu ay tusayso inay jannada galayaan iyaga laftooda waxaana ku tusaya qowluhu tacaala waliman khaafa maqaama rabbihi jannataani waliman khaafa maqaama rabbihi jannataani fabiayi aalaai rabbikumaa tukadibaani jini insi waa ka waa lala khidaabay qofkii ilaahay wuxuu leeyahay rabbigii ka cabsada maqa soo hor istaagiisa laba jannaa usugnaatay ee jinni iyo insiyow aayaadka nicmooyinka rabbi tee ahood ku kufrinaysaan ood beeninaysaan walimanna waa min alfaadi alcumuum jin iyo insiba waa gelayaan waayo meeshii baaba lagula hadlaa jinniga iyo insiga iyagii baaba lagula khidaabayaa iyo qowluhu tacaala lam yadmithunna insun qablahum walaa jaan xurulciintii baa waxaa la leeyahay ma uunan bikaaro jebinin iyaga hortood aswaajtii ilaahay ugu deeqay hortood insi iyo jinni midna marka jinniga inuu jannada ku jira waa laga fahma aayaddaasna ayb nusuustaas iyo kuwo kale waxay tilmaamayaan jinku haddii uu rabbi adeeco ou rabbi uu rumeeyo isaguna marka ilaahay thawaabu waayo cibaadada dadka laga rabo ku jiraa wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun hamarada cibaadadana maxay tahay janno inuu qofka ku galo cadaabna uga koro ayb marka aayadahan marka macnaheedu un dalaalada intaasay iyagu ka qaateen laakiin waa laga xoog badan yahay sida ay hadda ka fahmeen manduuq yaallana mafhuumka waa laga xoog badan yahay waman laa yujib waman qo axadkii laa yujib aan ajiibin daaciy allaahi ilaahay daacigiisa alla kan dadka cibaadadiisa ugu yeerayo aan ajiibin falaysa ma ahaanin isaga bimucjizin mid cajzi gelinaya rabbi fil ardi dhulka korkiisa ku cajzi gelin kara ma aha walaysa lahu uma sugnaanin min duunihi alla sokadiisa wliyaa-u kuwa u hiilinayana uma sugnaanin ulaa-ika kuwaadaas fii dalaalin bay ku sugan yihiin baadi dhexdeed baadida oo mubiinin cad intaana marka waxa waaye jinnigii warkoodii iyo ayaa weli laga sheekaynaya qofkii rabbi hadda aan daaciga ah rususha aan adeecin falaysa bimucjizin fi l ardi falaysa ma ahanin isaga bimucjizin mid cajzi gelinaya alleh fil ardi dhulka ku cajzi gelinayo ka carari kara ma aha walaysa lahu uma sugnaanin min duunihi alla sokadiis xaal ay yihiin wliyaa-u kuwa u gargaaraya ma u sugnaanin ulaa-ika kuwaada fii dalaalin baadi dhexdeedii ku sugan yihiin mubiinin oo cad kuwa sidaa yeelo oo rususha dhinac mara marka waxay tusay aayadahani rasuulka risaaladiisa inay caam tahay oo jinni iyo insi labadaba in loo soo diray nebiga sal alla ly slam oo insigiina waa risaaladiisu waa kwaa lagu addoonsaday jinnigana sidoo kale laakiin jinku de isagu marka nebigu markuu qura jinnigu bani aadamka jinnigu ma arkaan inahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xaysu laa tarawnahu sifadooda caadigee alla ku abuuray innaga maku arki karno haddana maca daalika de waxaa weeyaan risaaladii nebiga iyo markuu nebigu qur-aanka iyo akrinaya iyo waa maqlaayeen waana dhacaysay mararka qaar de inay wax weydiiyaan iyo wax lamida sida axaadiidta qaar laga fahmi karo ayb awalam yarow ana allaha aladii khalaqa asamaawaati waalarda walam yacya bikhalqihina biqaadirin calaa an yuxyiya almowta awalam yarow miyaynaan arkin ana allaha alle aladii allihii khalaqa asamaawaati abuuray waalarda dhulka abuuray walam yacya ounan cajzi gelinin oo noogin bikhalqihinna abuuristooda yacni abuuritaankooda aan ku noogin biqaadirin miyaanu ahayn ay qaadirun mid awoodayo miyaynan arkaynin inuu mid awoodayo yahay macnaa ayb calaa an yuxyiya inuu nooleeyo almowtaa kuwa dhintay balaa inuunan nooleyneynin iska daayo waa nooleynaya inahu alla calaa kulli shayin shay dhammaantii korkiisa qadiirun midkii awoodis badan waay marka biqaadirin annada khabarkeedii waay awalam yarow miyaynan arkin ana allaha alle alladii allihii khalaqa asamaawaati abuuray waalarda dhulka abuuray walam yacya aan noogin bikhalqihinna abuuritaankooda aan ku daalin qaadirun inuu yahay ku awoodaya miyaynan arkaynin calaa an yuxyiya inuu nooleeyo almowtaa ee kuwa dhintay inuu nooleeyo inuu ku awoodayo ou yahay sidaa miyaynan arkaynin balaa iska daa inuunan nooleynaynin haa waan noolaynayaa inahu alla calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun qaadirun midkii awoodo waay wayowma yucradu aladiina kafaruu wadkur xus yowma maalin yucradu la bandhigayo aladiina kuwii kafaruu kufriyey cala annaari naarta loo bandhigayo la gelinayo yuqaalu lahum waxaa la dhahayaa oo loo oranayaa alaysa miyounan ahayn miyounan ahaanin haadaa kan miyousan ahayn bilxaqi xaq miyounan ahayn kan qaaluu waxay yidhaahdeen balaa inuunan ahayn iska daaya haa waa xaq warabbinaa baan ku dhaarannay qaala wuxuu yidhi faduuquu dhadhamiya haddaba alcadaaba cadaabkii dhadhamiya bimaa kuntum bikownikum ahaanshadiina takfuruuna inaad rabbi diidayseen darteed cadaabka ku dhadhamiya marka fasbir sabar nebiyow kamaa sidii sabara oo u sabray ululcasmi dadaalka iyo go-aanka wanaagsan kuwii u saaxiibka ahaa siday u sabreen oo kale u sabr min arusuli xaalay rususha ka mid yihiin kuwaasina waa nabiyullaahi nuux iyo nabiyullaahi ibraahim iyo nabiyullaahi muusa iyo nabiyullaahi ciisa iyo rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam ayb marka waxaa laleeyahay ambiyadaa ku dayo oo dad jiddiye daacada rabbi ulah u leh oo dadaal badan ahaa fasbir sabar kamaa sidii sabara uu u sabray ululcasmi dadaalka iyo go-aanka adag kuwii u saaxiibka ahaa min arusuli xaalay rususha ka mid yihiinna kuwaas walaa tastacjil ha degdegsanin alcadaaba cadaabkii ha degdegsanin lahum likufaari makata ha u degdegsanin oo iska sabaroo cadaab ha ula degdegin ha ula degdegsanin ayb kaannahum waaba iyaga oo yowma maalin yarawna ay arkayaan maa waxa yuucaduuna loo yaboohaya markay arkayaan waaba iyaga oo lam yalbathuu aan nagaanin ilaa saacatan saacad gelin min nahaarin maalin maalinkii ka mid ah maahane wax kale aan nagaanin marka kaanahum yowma yarawna waa jumla mustanafo waay jumlada hadday mustanafo tahayna waxaa la yidhaha laa maxala lahaa min alicraab marka sabr oo siday ambiyadaa rusushaa u sabreen oo kale walaa tastacjil ha degdegsanin alcadaaba cadaabkii macmuulkeeda waa la qadaraa mafcuulka lahum iyaga ha u degdegsanin kuwaan maka joogo kaannahum waaba iyaga oo yowma maalin yarawna ay arkayaan maa shay ay arkayaan yuucaduuna loo yaboohayo waaba iyaga oo lam yalbathuu aan nagaanin ilaa saacatan saacad waqti yar oo min nahaarin maalintii ka mid ah ayb saacadda oo min nahaarin maalin un ka mid ah inay nagaadeen adduunyadii ay cumrigoodii dheeraa way iska iloobayaano saacad inay noolaayeen bay la noqonaysaa balaagun haadaa kan oo qur-aanka ah balaagun weeyaan gaarsiin oo muxuu dadkii marka yacni gaarsiin weeyaanoo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaato ilaykum idinka laydinsoo laydin gaarsiinayo albalaaqu bimacna tabliiq ayaa laga wadaa marka waa gaarsiin markaayb marka balaaqun khabar in laga dhigo mubtado loo soo qadaro haadaa balaaqun la dhaho qur-aankuna waa tusayaa suuratu ibraahim aakhirkeeda haadaa balaaqun linnaasi waa ka alla dhahayna balaaqun haadaa kani oo qur-aanka ah balaaqun weeyaan waa gaarsiin xag allaa la idinkaga keenay idinkaa laydinsoo gaarsiinayaa wuxuu rabbi idinka rabo fahal yuhlaku la halaagi maayo ila alqowmu unbaa la halaagayaa qoladii alfaasiquuna daacadii rabbi ka baxay hal bimacnaa maamar fahal yuhlaku ay famaa yuhlaku ma la halaagayo ila alqowmu unbaa la halaagayaa alfaasiquuna yacnii daacada rabbi ka baxay ee markaa gaaloobay ama fahal yuhlaku ma la halaagayaa ila alqowmu un maahane qowm un maahane alfaasiquuna daacadii rabbi ka baxay oo markaa yacni juxuud iyo rabbi diidis la yimid kuwaa unbaa marka la halaagaya ama lama halaagaya ilaa kuwaas maahane hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama cla nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih